warar dheeraada ayaa kasoo baxaya tiro hoobiyaala oo maanta kusoo dhacay xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir kuwaasoo la sheegay in waxyeelay kasoo gaartay dad shacaba dadka kusugan degmada wadajir ayaa waxa ay sheegeen ilaayo saddex hoobiye ay kusoo dhaceen oo basiibka xaafada xalane ee degmada wadajir islamarkaana mid ka mida uu ku dhacay guri ay degnaayeen dad shacaba sidoo kale waxaa la sheegay in hoobiyaasha ay waxyeelayeen qoys guri kuwada noolaa sidoo kale ay ku dhaceen dugsi qur-aan oo ku yaalay xaafada xalane ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay hoobiyaashaasi ayaa waxaa loo soo qaaday qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho oo xaaladoodu caafimaad lagu dabiibayo maamulka degmada wadajir weli kama hadlin hoobiyaashaasi qeybo ka tirsan degmada wadajir kusoo dhacay waxaana gurma dadkaasi ku waxyeeloobay u sameeyey dadka ku noolo basiibka xaafada xalane ee degmada wadajir mid ka mid ah ehelada dadkii ku waxyeeloobay hoobiyaasha ayaa la hadlay rediyo daljir axmed maxamed cabdirashiikhaa lee dhahay se waxay u dhaceen kulli aan isaaka shaqaan iska aadi anuu shaqaynayaa lee soo wacay cid diriska ay soo waceen gurigi hoobiyaa kusoo dhacay aan dhahay hoobiyii marka hooyada mobeelka markaan qabana hooyadoo cabaadayso qaada qaada dhehaysaa ka dhex maqlaayo waxaa lee dhahay marka wiil iyo gabaraa dhinteen waa mid oo siciid la dhahay iyo gabar oo saaka nabad kusoo kala baxay ilaahay amarkiisa gabar iyo wiil iyo habar saaka marka saasaan ku baxay wiil iyo gabaraa dhinteenaa la dhahay waa soo orday xaafad anoo usii socdo kulli wiilsho abtiyaasheeda isoo wacay korontada joognaya yireen korontada macnaha habartii iyo wiil kale oo la soo qaaday isbitaal madiina loo soo qaaday aan dhahay anigu gurigilabadii meedka en guriga oo abootadaa loo qaaday hooyada xaggeedaa loo qaaday labada dhimata anaa dhalin gabadha oo hadda oo dhiiga lubaahan loon anaa qabo wiil kaloo dhaawacana eydaa dhasha anaa dhalin haa marka dhibka ma arkin ma arkin hadduu waalidiid meeshaan hadda oo saalay saalayn waxaa la iska daba dhaaya ma arkin labada meedka xataa macnaha guri hooyadaa ligeya ilaa haddan ma tegin buu intalan kusoo orday wallaahi kulley ilmahaas dhinteen dadka soomaaliyeed wixii a markaas oo igu tabaruuci karaa igu tabaruucan kulley ani macnahaas nin masaakiin shaqaysanayan ahay lama filaanayn macnaha cunug iga jiradiyo gedisti ma ahayn haa macnaha xali waa isdheliin hoobiyaashaasi kusoo dhacay xaafado ka tirsan degmada wadajir ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli maanta inta badan magaalada muqdisho wadooyinkooda ahayn kuwa xiran islamarkaana muqdisho ay ka socdeen dabaaldegyo munaasabada kooda luuliyo cabdiraxmaan waabri redio daljir muqdisho